kulankaas runtii dee kulan iska caadiyu ahaa kulamada aan la yeelana wasiirada caadiga arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadduna dee waxay ka shaqaysaa calaaqaadka dalalka inay hagaajiso dalka soomaaliyana annagu waxaan rabnay saaxiibo xoogan inaan u abuurno oo xaalad kasta garab taagan eritrea iyo masarba xiriirkeennu xiriir taariikhiaan leenahay xiriirkaasunbuu la xidhiiray iyo inaan iska wareysano gobolka iyo maaragtay xaaladiisa iyo danaha saddexdaas dal ka dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya ayadoon lagu dhex jirin ma heshiin karaan oo xal rasmiya ma gaari karaan arrintaas way runtii ma dhicin sababtayse u dhacayna waxaa weeye ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa runtii dariiq qaldad oo qardajeexa oo aan shuruucda caalamkao dhan ka soo horjeeda oo darisnimada xumaynaysa oo xiriirkii soo hagaagayay soomaaliya ethoobiya meel uga dhacaya si qaldan oo qardajeexa u aaday in uu heshiis sharci darraa la saxiixdo maamulkan ka jira gobollada waqooyi ee soomaaliya arrintaas runtii ayaa samaysay isagoo yaqaana soomaaliya waxay tahay isagoo yaqaana xuduudaha isagoo aan darisnahay isagoo yaqaana shucuubta labada dal wixii soo dhex maray ayuu u bareeray marka aniga ima muuqato isagoo sidaa sameeyo u bareeray waxaas in uu dariiqaas qadajeexa inta ka soo jiireeyo dowladda soomaaliya soo engage gareeyo ama la soo xiriiro marka ima muuqato aniga dariiqaas ra-iisul wasaare abiy axmed waxa uu sheegay maruu la hadlayay baarlamaanka waddankiisa in ay muhiim tahay in toban jeer ay ka fekeraan cidda khilaafaad ay dhex marayso dowladda ethoobiya amaba ay isku taagayso siduu hadalka u yidhi dabcan farrintaasina waxay timid kadib markii soomaaliya iyo ethoobiya xiisada ay dhex martay haddana masar ay kusoo biirtay meesha bal waxaad iiga warantaa aragtidaad u aragtaan hadallada ra-iisul wasaaraha ethoobiya
dalkiisii isagaa burburinaya dadkiisi milyan ka mid uu dilay dhowrkiisa un lasoo dhaafay lix milyan toddoba milyan dadkiisii qayb ka mid uu qaxinayaa dadkiisuu maalin kasta diyaarado ku garaacaya oo laynayaa ninkaas marka dee sidaas qartajeexa iyo xaaladdaas ku sugan in uu dhibaatadii uu dalkiisa ku abuuray u raansado xal kale oo uu soo diboorti gareeyo oo soomaaliya la soo aado runtii isagay tahay kun jeer inuu xisaabtamo meesha uu kusoo socdo iyo dadka uusoo socdo kun jeer inuu xisaabta dib ugu laabtay isaga isagaa mudan soomaaliya waxaa ka joogo ciidamo ethoobiyan ah ciidamo sidoo kaleetana waxaa jirta in maamul goboleedyada qaarkood ay warar ka soo baxayeen ah in ethoobiya wakhtigan khilaafkeeda uusan habbooneen waxaa jirta xildhibaano baarlamaanka federaalka soomaaliya ka tirsanoo sidoo kaleeta aada u naqdinaya arrintan oo dabcan dowladdii federaalka ee dhexe uga soo horjeedo marka markaad aragtaan xaaladda wakhtigan soomaaliya ee tahay ood eegtaan maamul goboleedyadii caqabadaha idinka haysto ood fiirisaan ciidamada ethoobiya nabad ilaalinta qayb ahaanka ah soomaaliya ama gobolladii dalka qayb ahaanba jooga maxaa ay soo kordhin kartaa xiisada ethoobiya iyo soomaaliya sideedaba xiisada anaga aan warnay ma jirto waxaa weeye lama rabo hadalka meel aan jirin in lala aado ama laga raadiyaba xiisadda cidda abuurtay ee u bareertay ee intenshankeeda dhabta ah muujisay waa taliska hadda jooga ciidamadaanna waxay yimaad taliska hadda etoobiya ka taliya ciidamadaanna waxay yimaadeen abi ka hor bay joogeen oo ciidamadan abi ma keenin laba kun labiyo tobankii abi prime ministerna ma ahayn prime minister xilkiisna kuma riyooda waxay ahayd in uu ka fakero laba inaysa isqaban karin dal aan nabadgelyadiisaan ciidamo nabadgelyo ilaalinayaan ka mid ah isla markaasna madax banaanidiisi aan ku xadgudbaya labadaas laba isqaban karta maaha marka waxay ahayd runtii dee xisaabaadkaan sheegayno hadeertaan abiga ka qaldamay oo ay tahay inuu dib u soco ma jirto marka xiisadaan anugu jecelnahay janawari kowdeediina etoobiya xaalkeena iyo xaalkooda waa isku ficnaa xiisadda ninka abuuray waa isaga xiisadda ninka hadda weli kusii indha adag oo dariiqaas qardajeexa raba inuu ku socdana waa isaga marka anagu dee mar walbaba waxaan waxaan taagannahay war xadgudubkaa samaysana dib uga noqo xaaladana ku soo celi kowdii janawari sanadkan wixii ka horeeyay shirarkii ka dhacay dalka turkiga dowladda turkiga idin dhexdhexaadinaysay maysa guulaysan oo mirodhal maysa noqon maxaa la isku mari waayo
shirarkaas runtii isku day bay ahaayeen aan adduunka u muujinaynay in aan diyaaru nahay iyadoo shaatigeennana ku haysto inaan haddana diyaar u nahay oo dal walaalaheen oo turki la yidhaahdo ayagu ay aadeen etoobiyan ku yidhahdeen dhexdhexaadiya inaan hadhowtu u ekaan niman aan rabin in qadiyaddan la xaliyo ama xal laga gaaro